إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأنكو سوجنا كتابك بلوغ المراء من أدلة الأحكام كتاب النكاح أيام كده جرني حديث كالصدحات كتاب النكاح أيام مريني وعنه عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله رسولك إله وقوها صلى الله عليه وسلم ya'murunaa midna amra bilbaa'atin guurka wayanhaa wuxuu reebi jiray canitabatuli ka go'idda guurka laga go'o nahyan reebitaan ayuu reebi jiray nahyigaasoo shadiidan adag wayaquulu wuxuu dhihi jiray tasawajuu guursada alwaduuda dumarka ragjacaylka badan alwaluuda ee dhalmada badan fa innii aniga mukaahirun bikum waxaan idinkugu faanaa alambiyaa nabiyaalka yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha rawaahu axmed ayaa wariyey wa saxaaxu bnu xibbaan ayaa saxiix yeelay sheekh naasuddiin albanina irwaaulkhaliilka ayuu ku saxiix yeelay bimajmuuci duruqihi duruqdiisa marka la jamciyo waa saxiix ayuu yidhi walahu xadiidka shaahidan ayaa u sugnaaday cinda abi daawuud wanasaa'i wabni xibbaan aydan noqoshay min xadiidi macqil ibni yasaar ayuuna uga sugnaaday xadiidkan waxaa laga qaadanaa in guurka uu sunnadii nabiga yahay oo waxa weeyaan nabigu dadka uu amri jiray kaana rasuulullaahi rasuulka ilaahay sala allahu calayh wasalam ya'murunaa waana amri jiray bilbaa'a baa'adana maanta waxaa loola jeedaa nikaax nikaaxa loola jeedaa siyaaqa tusaa nikaaxa nabigu waa amri jiray ida nikaaxu waa sunnatu ambiyaa masaalix badanaa ku jirta masaalixda ku jirtana xadiidkan qayb ka miduu sheegay oo waxay tahay ummadda nabigu inay badato ummatu muxamed inay ummad badan noqoto ummadda nebi muxamed raacday dariiqada ummadda ku badanaydaana waa guurka iyo taranka marka waa shay ma'muur ah oo sunnatu ambiyaa ah waayanha nabigu waa reebi jiray canittabatuli go'idda guurka laga go'o tabatulka waa alinqiaac can inikaax alinqiaac can izawaaj waa in guurka qofku ka go'o oo idha cibaadadan anugu iskaga go'aa intay mashquulidahaa guurkaasu cibaadadan iskaga go'aa inuu saas yidhaahdo qofku weeye waa alinqiaac min azawaaj marka nabigu waa reebi jiray nahyan reebitaan reebitaankaasoo shadiidan adag ayuu nabigu reebi jiray nahyi adag ayuu nabigu reebi jiray sala allahu calayh wasalam marka mar mararka ka mida nabiga wuxuu isku xidhay reebidda uu reebayo iyo ruhbaaniyadda reebidda uu reebayo oo waxa weye nimankii nasaaradahaye waxay yiqiineen dadka gabal inay guurka ka go'aan oo buuraha iska galaan oo yidhahdaan anigu cibaadadan u go'ay waana ka go'ay wax la yidhaahdo guur oo nabiga waxaa ka sugan inuu yidhi tasawajuu fa innii mukaahirun bikum alumama yowma alqiyaama walaa takuunuu ka ruhbaaniyati nasaara waxa weeyaan guursada waxaan rabaa inaan maalinta qiyaamaha ummadaha inu kugu faano ummad badan ay noqoto ummadda nabi maxamed raacday hana noqonina sida suufiyadii oo waxa weeyaan kirishtanka wayaquulu nabigu wuxuu dhihi jiray tasawajuu guursada alwaduuda gabadha kalgaclada badan oo ragga jacaylka badan alwaluuda oo dhalmada badan marka tanuna waxay caddaynaydaa sifaadda dumarka la guursanaa lagu dooranaa sifo ka mid ah sifaadka lagu doorana waa badan yihiin waa sifo ka mid ah sifadaasu waxay tahay gabadha uu ninku guursanaa inay noqoto gabal ragga jecel oo guurka jecel oo ninkeeda jecel inay noqoto sababtoo ah gabadha markay jeceshahay sawjkeeda meel kale u hanqaltaagime inay la noolaato waa ku qanacsan tahay sidii marka noloshaan ay ku joogtay laheyd oo aan qalal u soo geli lahayn ay ku dadaalaho dhinaceeday ka ilaalineen laakiin ninkii haddaysan rabin inin reer ku burburo in kale maba kale jeclaba ilaalinme ilaalinme marka xikmad weynaa ku jirta gabadhu ninka hadday gabarh ninka jecel tahay waxa weeyaan way ku dadaaleen meel kale u hanqal taagime inay la noolaatay ku qanacsan tahay wax alla wixii keenaya marka noloshaas in la ilaaliyay ka qayb qaadaneen laakiin haddii inay la noosho in kale iskugu mid tahay ama aysanba rabin waxa weeyaan taas nolol qiimalu ka imaan maydo waxa weeyaan sacaadana lagu gaarin aa noloshaas ma marka waa sifa sifada labaad waxa weeyaan waa dumarka dhalmada badan see lagu garanaa gabadha haddaysan hore wax u soo dhalin waxay yidhahdeen culummadu waxaa lagu garanaa qaraabadeeda gabdhaha qaraabaadkeeda sida hooyadeed walaalaheed waxa weya eedooyinkeed habaryaraheed kuwaasaa lagu garanaa kuwaas gabdhaha qaraabadeeda taasaa lagu garanaa taasna hadda xikmaddii loo guursaayay ay taageeni oo gabar ilmo dhal badan inay tahay welidaa siaas daraaddeeda nabiga sala allahu calay wasalam ninaa u yimid markaasuu yidhi rasuulka allo waxaan helay islaan sharaf badan oo qurux badan oo aan wax dhalayn ee ma guursada marka inaysan wax dhalayn marka waxaa dhici karta inuu horay loo ogaaday marka ma ahan gabaraan weli guursan xaalayse kale laguma ogaa karo wa khaasatan wakhtigaas oon hadda faxsigu jirinba oo hadda wax lagu faxsiiyaa nabigu wuxuu uhi laa ha guursanin saasuu ku yidhi nabiga sal اlahu alay slm markaasu mar labaad rasuulka all gabar saasa arkay ma guursadan markasu yidhi maya markaasuu mar kale u rasuulka all gabar saasa arkay ma guursadan markaasuu yidhi tasawaju lwaduud اlwaluud fainii mukatirun bikum اlumam marka sifaadda lagu dorana dumarkii waxaa ka mid ah gabadhu inay tahay gabar ragga jecel oo ninkeeda jecel iyo inay tahay gabar dhalmo badan gabar dhalmo badan inay tahay sifaadda lagu dooranaa ayay ka mid tahay taasuna waxay tusaydaa inay fakerka oo ah taxdiidu nasli in la xadido ilmaha oo la yidhaahdo qoyskii laba cunug ka badan waa inuusan dhalin afar cunug ka badan waa inuusan dhalin ummadda badane wax la cunaa la weynaa inay taasu xaaraan tahay ku tusaydaa taasuna waa makri gaaladu ay u samaynayaan ummadda muslimkaa middeeda kaleeto waa suu'u danni billaah wadadan ilaahay ku qanacsanayn sababta waxay ku qanceen dadku hadday bataan wax la cuno in la weynaa waxaad moodaa awal markii la yaraa iyagu inay keeni jireen waxa la cuno dadku markay yaraayeen allah quudi jiray hadday bataanna allah quudinaya marka qofka aaminsan haddii carruurtu badato wax la cuno la arki maa waa qofaan ilaahay ku kalsoonayn marka waa caqiide faasid ah laakiin culimmadu waxay yidhahdeen hal maado cabdullah ibnu saalixna halkan waa ku sheegaahe haddii gabadha ilmaha ay iska israacraacsiido oo ay u dulqaado weydo marka sanad kastay dhaleen gabadhii waa jilicday marka ilmadaas badanna waxay keenaya inay gabadhii daciifto oo ay jeclaysato inay xoogaa kala durjido labalaba sano ilaa laba sanona waaba sidii sharciga ahayd in labalaba la nuujiya zawjkeedu hadduu aqbalo waa saxda zawjkeedu hadduu aqbalo ayadana ay aragta inay dhib ku tahay oo ay ku heshiiyaan kala fogayn waa la samay karaa ilmaha oo labalaba sano camal la kala fogeeyo laakiin bataatama dhalmada in la joojiyo maya xaaraan wey xaaraan wey وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي وغيره تنكح المرأة إسلامتا وحا لو قرصدا لأربع أفر أفر أرهمات أي الضمرك لو قرصدا معنيه ذو معهم أفر تسكو قرصدا النبي وحو كورما يا واقع سيدا بنو آدم كيهين طبيعة ضدكو النبي كورما ضدكو مركي قرصنا يان ورقو الضمرك قرصنا يان أفرتان أرهمات أي قرصدا وي macnaheedu maaha afartan u guursada nabigu amri maa dadkiiuu ka warrama sida ay yihiin dadku dabeecadooda afartan arrimood ayaa raggu markay wax guursanayaan u guursadaan limaalihaa maalkeeda waa u guursadaan qaar waxa way maal ayay u guursanayaanoo islaamta wuxuu rabaa inaysan xoogaa uu maalkeeda la cuno qarash badan iyo culays uusan korin uu rabaa intaasu u guursada oo ku doortaa markuu doorana walixasabihaa sharafteeda gobolna waxay u guursadaan xasabka xasabka waxa weeyaan sharaful aabba waa aabbayaalka iyo awowayaalka sharaftooda geesnimada deeqsinimada fasaaxada sharafta iyo dhowrsanaanta dulqaadka iyo sabarka sharaf wuxuu leeyahay gabadh dad wanaagsan ka soo jeedaan rabaa marka saasuba ku xusha markuu guursanaya markaasa le gabadhan u abtirina eedooyinkeed abtiyaalkeed xagguu eega xagguu eega xagguu eega markaasuu leeyahay bis weeye meel fiicana ka soo jeedaan saasuu ku guursadaan ragga gabalna waa labo walijamaaliha quruxdeeda ragga gabalna quruxay ku guursadaan gabar qurxoon iisoo raadiyu leey bes wax kale ma rabo waa saddex midda afraad welidiinihaa dadna diintay ku guursadaan gabar akhlaaq fiican leh diin leh alla kacabsi leh uu isleeyahay adiga diinaad ka kororsane uu isleeyahay carruurtaaday diin ku tarbiyayne uu isleeyahay qoyskaagaa gurigaagaa guri diineed noqonaya ehelka iyo qaraabada iyo dadka imaanaya ayaa wanaag kala kulmaya midna saasuu ku xusha oo wuxuu leeyahay qof diin iyo akhlaaq leh oo xuduudda ilaahay taqaan oo xuduudda ilaahayna kala celinayno oo xuduuddaas uga celinayda qaladkeeda ii raadi ulayni saddexdaasay ku xushaan raggu markay wax guursanayaan nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam fadfar ku guulayso bidaati diini gabadha diinta u saaxiibkaa taribad yadaaka labadaada gacmood ha carra dhaceen marka wuxuu nabigu amray sifada ay tahay in lagu xusho xadiiska hore laba sifuu soo sheegay gabadh ragga jecel oo haddana dhalmo badan xadiidkanuna wuxuu sheegay sifo oo ah diinka inaad ku xulato gabadh caqiido fiican leh diinta wax ka taqaan xuduudda ilaahay ilaalinaysa taas ku xulo adiga taribad yadaaka asalkeedu waxa weeyaan gacmahaagu dhulka ha ku dhaceen inta fakri ku asiibo waxaad ciidda iska xijido waa asalku waa saas laakiin marka dambe waxaa kelimadan loo isticmaalaa taxriirta waxa la idhahdaa boorin yeel sidaas aa loo isticmaalaa habaarka hadda loolama jeedo ma u jeeda habaarka loolama jeedo waxay la mid tahay laa abaa laka aabbaha waa mana ahan habaareda loolama jeedo aabaa kaa dhintay ee waa canaan iyo boorin arrinta laisku boorinayo saasoo kale weeye marka sida sawaabka waxay tahay ninka gabarh doonaya inuu ku xusho diinka iyo akhlaaqda inuu ku xusho maxaa yeelay waxa weeyaan diinta adaa ka faa'iidaya rag badan oo qalloocnaaya inta guursadeena gabdhahoodii ay ta'fiiriyeen oy waxa weeyaan ka qaateen diinta iyo akhlaaqdii fiicneed carruurtaadaa ka faa'iidayda oo ku tarbiyaynayda tawxiid iyo sunnay kuugu tarbiyayn haddii kaleeto lacnad iyo waxa weyan caytanay kuugu tarbiyayn haddaysan diin uqunin marka carruurtaadaa ka faa'iidayda gurigaagaa ka faa'iidaya qaraabadaada iyo qoyskaaga ka faa'iideeya marka qofka diinta le wax la hela ma aha waa in dadka waxa weeyaan nabiga sala allahu calay wasalam dardaarankiisaas aan qaadanno oo laga faa'iido weeye waa in laga faa'iido wuxuuhi cabdallah ibnu saalix hadduu ninku doono gabar inuu guursado sifaad kaluu jecel yahay in ay jirto maalan qurux iyo waxbuu jeceliy marka ugu horrayda waa inuusan weydiin diinta ee uu weydiiyo sifaadda kaluu jecelyahay marka sifaadda loo sheego inuu diinta weydiiya oo diinka marka loo sheego uu ku qaata ama ku diida maxaa la diidaa uu yidhi inuu marka hore diinta weydiiyo oo idhaahdo haye gabadha diinteeda ka warrama gabadha diinteeda waa fiicanta akhlaaqda iyo diinteeda haye waa gartee bal muuqaal ahaanna iiga warrama kaasaa loo sheegay markaasuu iga war marka raddigii iyo qabuulkii wuxuu ka dhigay sifadii kale waa arrin khatara marka waa arrin khatara waxaa la rabaa raddiga iyo aqbalku inuu ku xirnaado diinka marka wuxuu yidhi si bal uga badbaado hadduu sifaad kale wax ku raadina sifaadda kale ha hormari marka sifaadda kale la helo ha yidhahdo marka diinkii ma la helay diintii haddii la helo ha ku aqbalo haddii la waayo in ha ku diido waana sidaas midda nabigu amray sala allahu calayh wasalam sidaas weeye gabadha laftirkeeda waa in waxa weeyaan diin loo fiiriyo ninka la siinayo oo sidaan waxa weeyaan ninka gabadhu ninka uu ninku gabadha uu rabo inuu guursado gabadha uu rabo inuu guursado sida diinta ugu xulanaa weliga gabadha iyo gabadhan waxaa laga rabaa ninka gabadhu guursada diin in lagu xulo walidaas saas daraadeed xadiis saxiixa nabiga waxaa uga sugan inuu yidhi idaa ja'akum man tardawna diinahu wa khuluqahu fazawijuuhu hadduu idin yimaado qof aad diintiisa iyo akhlaaqdiisa raalli ka tihin u guuriya ilaa tafcaluuhu takun fitnatun fi اlardi wa fasaadun cariid haddaadnaan saas yeelin fasaad ballaarana dhacaya iyo fitna marka gabadha laftirkeeda waxaa la rabaa ninkay guursaydo inay ku xulato diin iyo akhlaaq diin iyo akhlaaq inay ku xulato xasanulbasri ayaa nin wuxuu ku yidhi jamaacadan ayaa iga soo dooneen gabadhayda ee yaan u guuriyaa markaasuu yidhi miman yattaqi allah qof alla ka baqaya gabadhaada u guuri fa innahu in axabbaha akramaha hadduu jeclaysto waa kuu karaamaynaho karaamay kula noolaaneen wa in abqadahaa lam yadlimha hadduu nacana kaa dulmin ma ee ayadoo xuquuqdeeda haysatuu kuu soo celina oo aan dulmisnayn marka qof xuduud alla ilaalaya gabadhaada si sidaas weeye sida sawaabkaa xadiidka nabigaanaba cadba salawaatu ullahi wasalaamu calayh وعنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي وحوها إذا رفع مركو أدعينا إنسانا قف قف بورسدي مركو النبي أدعينا إذا رفع markuu u ducaynaa insaanan qof idaa tasawaja markuu insaan ku guursado qaala nabigu wuxuu dhihi jiray baaraka allaahu laka allah kuu barakeeyo wa baaraka calayka korkaagana allah barakeeyo wa jamaca baynakumaa dhexdiinnana allah iskugu keeno fii khayrin khayr khayr allah iskugu kiin keeno nolol wanaagsan ilaahay ha iskugu keeno daaco duriyo dayibaa khayr allah inakuu iskugu kiin keeno saasaa nabigu dhihi jiray sala allahu calah wasalam رواه مدوري والأربعة والصحابة الترمذي وابن خزيمة إمام ابن خزيمة وابن حبان وشيخ ناصر الدين الألباني وغيرهم وحديث صحيحة وحديث صحيحة حديث كان وحا لغا قادنا قف كي غورسد دعاء اسئله لو دعاء ان سنته ducadaas in loogu duceeyo inay sunno tahay waxaan bannaanayn in ducadaas laga leexdo oo loogu duceeyo ducadii jaahiliyadii hore gaaladii hore waxay dhihi jireen birifaa'i waalbaniin wil iyo caano barwaaqo hadda waa jaahiliyadii hore birifaa'i waalbaniin ay dhihi jireen soomaalidana nafsu wey wil iyo caanay leeyi marka arrin khatara wey laba dhinacay khatar uga tahay marka koobaad horta jaahiligiiyay waafaqsanta wlidaas daraadeed nahya soo arooray nahyi aa soo arooray oo xasan wuxuu ka wariyey cuqayl ibn abi aalib ayaa gabar guursaday reer jusham ah markaasaa rag u yimaadeen markaasay yidhahdeen birifaa'i waalbaniina markaasuu yidhi laa tafcaluu fa ina rasuula اllaahi salى اllahu alayه wasalam nahaa can daalika nabigu waa diiday arrintaas markaasay yidhahdeen famaa naquulu ya abaa yaziid xaan idhahnaa markaasu yidhi quuluu baaraka allahu lakum wabaaraka calaykum inaa kadalika kunaa numar annaga saasaana la amri jiray nasaa-i iyo axmed iyo ibnu maaji ayaa wariyeen waa xadiis qawi ah sheekh naasirudiin albaani aadaab azifaaf ayuu ku qawiyey soo ma jeedin marka nebigu waa reebay marka kow saasaana la iskaga daynaya nabigu reebay tan labaad oo waxa weyn kow waxaa ku jira mushaabahatu waa maxay kufaar weliba fiiri macno khatarha ka dhadhamaa waa maxay gabdhanacayb fiiri wiil iyo caano alale qoysdan wa isguursada weeye gabar lagu dari ma ilaahay siiyo wiiliyo caano alale marka gabdhanacaybaa ka dhadhamaya waa arrin khatara marka gabdhanacaybkuna hadda waa gaalada dhaqankoodii marka waa in layska daayaa wiil iyo caano iyo waxaas iyo waa in la yidhahda baaraka allahu laka wa baaraka calayka wa jamac baynakuma fii khayr sidaasaa saxdii وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمنا رسول الله رسولك الله نبري صلى الله عليه وسلم التشهد خطبه التشهد خطبه لو لجيده ولذا اساس رده الروايه حديث قبل كميقه ايغو كسو ارتي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبه الحج ايا كسو ارتي marka علمنا رسول الله رسولك الله نبري صلى الله عليه وسلم التشهد خطبه في الحاجه ضمت الله خطبيست marka qofku dan leeyahay inuu khudba akhriyo marka waa un dab khudbad jicdadaad rabta inaad wacdido khudbaad akrine kitaabaad rabta inaad akrido khudbaad akrine waxaad rabta inaad gabar nikaaxido khudbaad akrine xaajo dhan waa maaha nikaax keliya nikaax keliya maaha ina alxamda mahad dhammaanteed lilaahi allay u sugnaatay mahad oo dhan allah iskale naxmaduhu allaan mahdinaynaa wa nastaciinuhu allaan kaalma ka dalbaynaa wa nastakfiruhu ilaahay baan dembidhaaf weydiisaynaa wanacuudu billaahi ilaahay baan ka magan galaynaa min shuruuri anfusinaa nafafyaalkayaga shartooda nafafyaalkayaga shartooda akhlaaqda xunxun oo nafteennu ay leedahay maxaa yeele ina nafsa alcammaaratu bisuu hawada iyo xumaanta iyo balaayada u leexataa taasaan ilaahay ka magan galaynaa man yahdi allaahu qofka alla hanuuniyo falaa mudila mid baadiyay kara lahu ma sugnaanin qofka haddii ilaahay hanuun u qadaro ee uu xaqa waafajiyo falaa mudila lahu mid baadiyay kara uma sugnaan waman yudlil qofkii alla baadiyayoo baadi ku qadarayna falaa haadiya mid hanuuni kara lahu uma sugnaanin waashaddu waxaan qiraa fiiri marka markii horeeto nuun ah ficilka mudaaric lagu bilowday ina alxamda lilaahi naxmadu allaan mahdaynaa wa nastaciinuhu allaan kaalma ka dalbaynaa wa nastakfiruuhu wa nacuudu bilaahi nuuna laguda bilaabay ficilka mudaaric markii dambena hamsa lagu bilowday waashaddu maxay kaad xamdiga marka laga reebo fiiri nastaciinuhu isticaanada qof qof waa uga naacib noqon karaa ilaahayow qofkaas u kaalmi aad leedahay waxa weeyaan istikfaarta kadaalika ilaahu hebelu dembi dhaaf aad dhihi karta icaadada ilaahu hebel magan geli oo balaayada ka ilaaliy ad dhihi karta waa la yskaga naacib noqon karaa laakiin tawxiid la yskama naacib ilaa ma dhehi kartid oo macnaha waxa weeyaan inaad tirada hebelaan u tawxiidsana maalan hebel anaa u tawxiidsana u qira tawxiid hebel waa weligaasa tare marna nuunu kuma soo aroorin ilaa qofna qof ugama wakiil noqon kare qof walba waa inuu waxdahu asagu qiro laakiin xoogaa ishkaal waxaa keenaya naxmadu xamdiga laftigiisa qof qof ugama naacib noqon karo oo qofku waxa weeyaan ma dhihi karo hebelan u mahadina ilaahay marka welidaa saas daradeeday cabdalla ibnu saarix wuxuu leeyahy riwaayadaha agarkooda naxmaduhudaas kuma jirto kuma jirto riwaayadaha agarkooda waashadu waxaan qiraadhe marka alaa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa inuusan jirin ila allahu allah maahane waashhadu waxaan kaloo qiraa anna muxameda nabi moxamed cabduhu ilaahay addoonkiisa inuu yahay wa rasuuluhu ilahay ergeygu soo diray inuu yahay wa yaqra'u akhrina qofku alaaa aayaatin saddex aayadood saddex aayadood akrinaa saddexda aayadood waa aayadda aal cimraan yaa ayuha aladiina aamanuu اtaquu llaha xaqa tuqaati walaa tamuutunna ila wa antum muslimuun iyo aayadda suuratu nisa ugu horayda iyo aayadda suuratu laxzaab ku jirta yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu llaha xaqa yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu llaha waquluu qawla sadiidan yuslix lakum acmaalakum ilaa laga gaaro faqad faaza fawsan cadiima aayaadku intaasay ahayn riwaayaha gabal waxaa ku soo aroray intaas marka la maraca maa bacdu in lagu sii daro markaas kadibuu qofku xaajadiisa sheegaa marka saddexda aayadood akrina rawaahu axmeda wariyey walarbacatu afartiina waa wariyeen waxasanow tirmidi ayaa xasan ka dhigay walxaakimna walxaakim xaakimna xasanuu ka dhigay wasaxaxahu اlalbaaniyu albaanina wuu saxiix yeelay wasaxaxahu alxaakim qofkii u qoraydo ma la arkaa nusqadii waaba ka soo tegey muxaqaq aheeda sheekh naasuddiin albani asagu saxiixuu ka dhigay xadiidkan marka qofku markuu intaan akriyo saddexda aayadood akriyo ama bacdu faina asdaq alxadiidi kitaab اllah wkhayr alhadi hadi muxamadi salى اllahu عalيه waslm wshara umuuri muxdaثaatuha wkula muxdaثati bidca wa kula bidcati dalaala kadibuu markaas xaajadiisi sheega uu leeyahay zawajtuka markuu intaas akriyo uu leeyahay zawajtuka waa kugu nikaaxi kiina markaas waa inuu yidhahdaa qabiltu zawaajaha waa inuu yidhaahdaa qabiltu kaliya kuma ansaxayda yidhaahdeen waa in lagu baraarugaa marka uu yidhaahdo weliga zawajtuka fulaanata binti fulaan wa mahruhaa kada wa kada waxaa laga rabaa inuu yidhahdo qabiltu nikaaxaha wa taswiijaha bihada almahri اlmadkuur waa inuu sheego nikaaxana inuu aqbalay meherkana ku aqbalay qabiltu kaliya xaad aqbasha hadduu yidhaha ka war hadha inta soo jeeso aniga meherkiiaan aqbalay nikaax ma aqbalin hadduu ama yidhahdo nikaaxiaan aqbalay meher ma aqbalin waxaas lama rabo waa inuu wuxuu aqbalay sheegaa qabiltu kaliya ma xaad qaabil qabiltu nikaaxaha waa inuu yidhaahdaa qabiltu nikaaxa wa taswiija bi hada almahri almadkuur waa inuu sheegaa wax wax ku aqbalay rawaahu axmed walarbacatu waxasanu tirmidi walxaakim waan xadiis saxiixoo taabita wuxuu tusaa khudbadaas in mar kasta oo waxa wayan qofku xaajalaya uu akhriyo khudba jimcaad hadduu aqra xadiid hadduu aqra tafsiir hadduu aqra nikaax hadduu gunti raba waa inuu akhriya waa inuu akhriya khudbadan jamaahiirulculamaa waxay yidhahdeen waa sunno xadiis soo socdayna ka qaateen waajib maahana waxay yidhahdeen haddii hadalka laga bilaabo weligu yidhaahdo zawajtuka fulaanata binti fulaan amase zawajtuka ibnatii wamahruha kada hadduu yidhaahdo asna uu yidhahdo qabiltu nikaaxaha bi hada almahri waxay yidhahdeen waa ansaxa ee sunnadii un gobol ka maqayn sunnadii ayaa wax maqan yihin maahane nikaaxu waa ansaxa laakiin sidaas daahiriyada khilaafeen waa shartun fi lcaqdi yidhahdeen wax nikaaxu ma dhicina yidhahdeen haddaan lagu darin xaafid ibn xajar ayaa fadxulbaariga uga soo raray marka sidaas daraaddeeda waxaa feecan weliba iyaga keliya maahane waxaa qaboo kaleeto abucawaana oo shaaficiyada ka mida oo musnadkiisa tarjama u sameeyey baabu bayaani tabiiti wujuubi اlkhudba uu yidhi baabkan wuxuu ka hadla in la caddeeyo sugidda la sugaayo in khudbadu waajib tahay cinda taswiij wamaa yajibu an yukhtaba bih waajibu ka dhigo marka maadaama uun khilaafba jiro jumhuurtuba tan kale ha qabayne waxaa wanaagsan marka inaan laga tegin khudbada si khilaafkana looga baxo sunadiina war tahay de waa sunada in la waafaqo walidaa sidaas daraaddeeda sheekh ulislaam ibnu taymiya raximahullah wuxuu yidhi waxaa sunnaa in waxa weeyaan la khudbadaas la akriyo oo la sameeyo dadka marka lala hadlaa cilmiga si guud ah gaar ahaan marka kitaabka qur-aanka la bara tafsiir ay tahay ama xadiid ay tahay ama fiqi ay tahay ama dad la wacdina ama dad lala niqaasha dhammaan waa in la akriyo waa in la akriyo markaasuu aad uga hadlay dadka wakhtigiisii jooga inay khudbadan ka tageen inay ka tageen marka waxaa la rabaa in la nooleeyo oo khudbadaas la akriyo markii shirarka la iskugu yimaado odayaasha hadlaaya markay meesha ka leeyihin faatixa faatixada noo akhriya waxaa la rabaa inaan diinkan la bedelin tan la akhriyo sababtoo ah hadda fiiri marka ataxiyaadka aan joogno salaadda haddaan idhahno faataxa meeshii oon iska dayno ataxiyaadku aayad qur-aan maaha waa xadiid soo maaha ataxiyaadku waa xadiid faatixaduna waa aayad qur-aan haddaan booskii markaan marayna ataxiyaadka aan idhaahno bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbi alcaalamiin oon faatixo akrin inta ataxiyaadka u kaadino ma buuxine booskaas faatixadu ma buuxinaydo sababto a meel walba shaarici waxbuu dhigay allihii sharcigan soo dejiyaa meel walba wax dhigay marka la bilaabaayo hadal la bilaabaayo khudbadaasaa layska rabaa in la bilowbo faatixadana mar kale loogu talagala iyadana waa markii salaadda iyo la tukana fiiri markii la kala tegaayo faatixa maaha subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka watuub ilayk kafaaratu majlisaa taalla hadda waana xaqiiqo meel haddii laga shay la soo dhigo kii sharciga haya laga qaada oo ka baxa hadda miyaad weligeen aragteen shir inta odayaal isugu yimaadeen ay leeyihiin markii la kala tegayo haye kafaaratu majliska ayaan la halmaamin subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaغfiruka watuubu ilayk lama arko sooma maxaa baabi'iyey tanaa baabi'iday tanaa baabi'iday khudbatulxaaje oba akhraaya markuu hadalka bilaaba maaragtay haye shirkada naloo furo faataxa uu leeyahy in alxamda lilahi waa inuu yidhahdo waa in la baraa meel walba meesha nabigu uu dhigay waa in la dhiga aduu yidhah ma faatixadaa diida waxay le faatixada lama diidane nabad khilaafidda la diida faatixa lama diidane saa loo diida waa ayad quraan waa ku tukadaa saan u diida ee waxaan diida waxay tahay nabiga in la khilaafo nabad khilaafidda la diida nabad khilaafidna waa shar ee khayr male wa can jaabirin radia allahu canhu qaal qaala rasuululahi rasuulka allaa yidhi sala allahu calayh wasalam idaa khadaba axadukum qofkiin markuu doonayo almar'ata islaan fain istaaaca hadduu awoodo an yandura inuu fiiriyo minhaa islaamta maa yadcuuhu wax ugu yeedha ilaa nikaaxa guurkeeda falyafcal ha sameeyo rawaahu axmeda weli waabu daawuuda warijaalu ragga weliyo iqaad weeye wasaxahu alxaakim ayaa saxiix yeelay waxasanahu lalbaniy fii irwaa'i alqaliil walow xadiidka shaahid ayaa u sugnaaday cinda tirmidiy wanisaa'i can ilmuqiira wa cinda ibni maajah wabni xibbaanna waxaa ka sugnaaday shaahida uga sugnaaday min xadiidi muxamed ibnu maslama muxamed ibnu maslama ibnu salama alansaari alaws madiinuu ku islaamay waqti hore muscab ibnu cumayr asabab ugu aha islaamka asaga iyo nabigu wuxuu walaaleeyey abi cubayda badar dagaalkii badaru ka qayb galay uxuduu ka qayb galay goobihii ka dambeeyo dhammu ka qayb galay marka tabuuq laga reebo tabuuq nabigu madiino khaliif uga dhigta markuu tegaayey wuxuu caan ku yahay moxamed ibnu muslama dagaaladii fitanta ee saxaabada ka dhex dhacay dagaalkii jamal iyo sifiin labadii midna kama qayb gelin raggii ka fadhiistay oo dhinac uga socmay waho ictisaalka sameeyey welidaasaa daraaddeed u yidhi xaafid ibnu cabdilbari kaana min fudalaa'i saxaaba marka madiinuu ku dhintay afartan iyo lix hijiriyadu markay aheed asagoo toddobaatan iyo toddoba sano jira walimuslimin waxaa u sugnaaday can abi hurayrata radi allahu canhu ana nabiya nabiga sala allahu calayh wasalam qaala wuxuu ku yidhi lirajulin nin tasawaja guursaday imra'ata nin islaan soo guursadan yaa u yimid nabigu wuxuu yidhi annadarta ilayhaa ma iska fiirida intaad gabadhaad guursatay qaala wuxuu yidhi laa maanan fiirin qaala nabigu wuxu uhi idhab tag fandur ilayha org soo fiir axaadiistan marka waxay tusaydaa ninkii gabar doona inuu iska fiiriyo ninkii gabar doona intuusan guursan waa inuu iska fiiriyo haddii lagu nikaaxiyana intaan la gurigeyn waa inuu ku labto soo fiiriyo dee ninkaan markuu soo guursado nabiga u yimid markaas horta ma fiirida markaas maya hadda fiiri ila weli waa la kala rooye waxba waxbaa ka daran markii reerkii la dhiso in laydha waa burburan waxaa raba iyagoon laysgurigeynin in la kala tago kolba haddaan wax la dhaqayn marka waxa weeyaan inta bannaanka la kala joogo waa in la fiiriya laba goora la fiirina intaan la nikaaxin waa sida ugu fiican intaan la nikaaxin inuu gabadha iska fiiriyo ninku waa sida ugu fiican waana tuu nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam idaa alqa allaahu fii qalbi imri'in khidbatan limra'atin falaa ba'sa an yandura ilayha haddii nin ilaahay qalbigiisa ku rido inuu gabar doono dhib male inuu fiiriyo hadduu u fiirinaayo inuu doono wain kaanat laa taclam dayrta iyadu yay ogaan markuu fiirinayo wain kaanat laa taclam uu yidhi nabigu sala allahu calayh wasalam wain kaanat laa taclam axmedaa wariyey xadiiskaas waana xadiis saxiix marka axaadiista waxay tusaydaa inuu ninku gabadha markuu rabo inuu doono iska fiiriyo marka laba goorba xadiista waa sheegaya qalbigiisa markay ku soo dhacdo inuu iska fiiriyo sida xadiiskaas imaam axmed oo sheegay waana sida sawaabka ah oo ugu fiican haddaan taasu dhicinna xadiidkan muslima caddayna markuu guursado nikaaxsado kadib inuu iska fiiriyo kadib inuu iska fiiriyo wacan jaabirin radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam idaa khadaba axadukum qofkiin markuu doonaa almarata islaam fain istadaaca hadduu awoodo an yandura minhaa inuu fiiriyo maa yadxuuhu wax ugu yeedha ilaa nikaaxa guurkeeda inuu fiiriyo falyafcal ha sameey wax ina inuu guursado ugu yeedha macnaha inuu inta fiiriyo ku qanco uu guurkii markaas dalbo rawaahu axmeda weli waabu dawuuda warijaalu iqaad wa saxu xaakim walahu xadiiska shaahida ugu sugnaaday cinda tirmidiy wanasa'i can ilmuqiiri wa cinda ibni maajana shaahida ugu sugnaaday waa bni xibaan min xadiidi moxamed ibn muslam walimuslimin can abi hurayrata ana nabiya sala allahu calayh wasalam can abi hurayrata radia allahu canhu ana nabiya sala allahu calayh wasalam qaala lirajulin inuu ku yidhi tasawaja guursaday nin guursaday xadiidka horena wuxuu ahaa markuu doonayay idaa khadaba intuusan guursan wey xadiidka hore kanana wuxuu leeyahay nin sooba guursaday imra'a anada nabigu ku yidhi anadarta ilaaha ma fiiriday qaala wuxuu ihi laa ma fiirin qaala wuxuu ihi idhab tag fandur ilayha fiiri waxaa laga qaadanaa marka axaadiidtaas ninkii doona gabar inuu guursado inuu fiiriyo axaadiidtu ma sheegin halkee ka fiirina halkee ka fiirinaa markuu fiirinayo axaadiidtu ma aysan sheegin culummadu waxay isla ogol yihiin dhammaan inuu wejiga ka fiiri karo dhammaantood waxay isla ogol yihiin wejiga inuu ka fiiri karo culimmadoo dhan ah isla ogol oo khilaaf la'aan jumhuurta culummadu waxay ku dareen labada calacalood maa ka fiiri kara intaas iyo intaas sababtana waa ay kala sheegeen waxay hahdeen wixii qurux ah wejigaa laga garana oo quruxoo dhamma gabadha wejigeeday ku kulansanta gabadha inay caato tahay iyo inay ladan tahayna calacalahaasaa laga garanaa korkooda naxiif inay tahay iyo inay barwaaqo tahay labadan calacalood korkooda laga arka khalaas wax kaloo ugu dhiman male waxaa ugu dhiman oo kaliya joogga culammada gabola ku dareen joogga inuu fiiriyo jooggan waxaa laga garanaa ma dheerta ma gaaban tahay waa see taasaa laga garana intaas bis aa ku firin joogga marka iyadoo xijaabanuu fiiri kara joogga soo ma jeeda marka intaasuu ka fiiri kara axaadiista sariix waxaa ugu cad ayadoon arkaynin inuu fiiri karo mar hadduu guur rabo laakiin shardi waxa ay yidhahdeen culummada koow inuu horta go'aansaday inuu doono labo inuu rajaynayo in la siina hadduu og yahay inaan wax siinaya la erag maya marka horta koow waa inuu go'aansaday gabadhan inuu doono ee suuqa isha iska dhiga ma ha inta suuqa isha iska dhigto gabdhaha islaameed fiiri maa middii ka isagoo ka reeraaya taas everywhere xaaraan wey ee mid uu go'aansaday heble inuu doono taas way miduu fiirina waana inuu rajaynaayo in la siinaayo hadduu og yahay inaan la siinayn ma fiirinaayo ilaa fiiradaan waxay ahayd waxa weeyaan in gabadhan oo uu rabo inuu guursado inuusan hadda calaa bayina ku galo calaa bayina inuu ku galo inuu ku galo culummadu waxay isweydiiyaan gabadhu ayada ma fiiri kartaa gabadhu ayadu ma iska fiirina wax xadiisa oo gaara ku soo arooray ma jiro laakiin cabdalla ibnu saalax alfawsaan wuxuu yidhi ahlcilmiga gobol waxay yidhaahdeen haddii ninkiiba la yidha ha fiiriyo gabadhana waa min baab ilowla sababtoo ah ninka hadday gabadhu ku xumaato isagu waa furi kara laakiin ninkaanu hadduu ku xumaado oo ay ninkay rabtay uusan ahayn ayadu xataa iskama furi karto iyadaaba ku dhib badan diguurku xumaado idan marka inay iska fiirido waxay yidhahdeen ahlucilmiga gobolkood xikmad ahaana loo fiirina sababtoo ah xikmadda fiirinta nabigu waa sheegay wuxuu yidhi waxa weeyaan fiiri iska fiiri maxaa yeelay fainahu axraa an yudama baynakumaa an yu'dama baynakumaa fiiri fiirintaasaa ku habboon in la iskiin waafajiyo uu yidhi nabigu sala allahu cala wasalam oo waxaa loo fiirinaa ninkaanu qofka uu guursanay calaa bayina inuu ku guursado marka gabadhiina taasoo kaleeto ayay u baahanta laakiin hal maadda waa xaaraan marka inay isla qaali noqdaan labadoodu meel cidla isla istaagaan qol cidla isla galaan dariiqa isla wareegaan baabuurta isla raacaan oo yidhahdaan waa isfarayna intaana isguursan xaaraan wey taas dhaqan bannaanna maaha see ku fiirinaa gabadhii waxa weeyaan meelaysan ka arkayn hadduu ka arki karo waa inuu fiiriyo hadduusan ka arki karin waa inuu waxa weeyaan reerka gabadha gurigeeda yimaado oo aabbihii iyo hooyadii iyo walaalkii iyagoo qaar joogo uu guriga yimaado nidaam lagu ogyahay ku yimaado ayaguna nidaamkaas gabadha ay ku tusaan laakiin khalwo iyo meel cidla maya waa arrin lagu og yahay inuu ku arko arrin lagu og yahay waa inuu ku arko وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال عبد الله بن عمر وحو يري قال رسول الله رسولك الله يري صلى الله عليه وسلم لا يخضب لا يخضب labadaba waa loo dabdiyey laa yakhdubu haddii la laada waa naafiya laa yakhdubu ma dooni karo wey taasaana sii adag laa yakhdub waa nahyi yuusan doonin labaduba waxay tusayaan inay xaaraan tahay gabar hortaa la doonay inaad doonto laa yakhdubu ma dooni karo bacdukum gabalkiin calaa khidbati akhiihi nin walaalkiisa gabar uu doonay nabigu sala allahu cala sl wuxuu leeyaha ma doonaayo sharcanna ma bannaano waana xaaraam ahlucilmiga gabalkoodna ijmaacay ku soo naqliyeen sida nawowi oo kaleeto waxa weeyaan gabadh adiga hortaa la doonay inaad doonto gabadh adiga hortaa nin doonay inaad doonto waa xaaraan waa xaaraan xataa yatruka ilaa uu ka tegaayo alkhaadibu qofkii doono qabla ka horreeyey hadduu ninkii hortaa doonay ka baxay waa doonaya dee gabadhu cidna uma isbaaraysan ma karat waa doonay hadduu ka baxay ood ogaato ow ya'dana lahu ama uu fasaxo wuu ku arkay adna inaad rabto markaasuu ku yidhi wardoon aniga in laysiinaayo labada hubeen hadduu kuu fasaxna waad dooni karta marka labadaa shardiyaad ku dooni kartaa inaad ogaato inuu ka baxay iyo inuu asagu kuu fasaxo laakiin si kale kuma dooni karta maxaa yidhi cadaawa imaanay cadaawa imaanay ninka waxa weye nin gabar doona markaad ka daba doonto labadiina cuqdada ayna kala gelayda islaamkuna ma ogola waa xaaraan muttafaqun calayh walafdu lilbukhaari marka waa noocaas haddii uu marka doono gabar hortiis la doonay hadduu doono oo markii uu doono la siiyo uu guursado nikaaxu mansaxaa jamaahiiru ahlicilmigu ansaxaa yidhaah laakiin ninkan waa dembaabay ninkii gabar hortiis la doonay doonay ee la siiye lagu nikaaxiyey nikaaxi waa sharci laakiin ilaahay wuu caasiyey waa qof dembaabay sidaas weeyaan waa qof dembaabay wey وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال قال وحير سهل جاءت امرأة إسلام يا أتمد إلى رسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم فقالت وحيت يا رسول الله رسولك إلهي جئت وان إمد أهب لك حالا كسينا يا نفسي نفس الديدة وكو إمد إن نفتي دكوه بيه ساسي كنت تنبغ أتمد صلى الله عليه وسلم arrintaas marka oo nabiga in gabad inta u timaada nafteeda u hibaydo nabigay khaas u aheed waana sida qur-aanku caddeeyey min hayri sadaaqin iyadoon wax mehera aan ka qaadan inay nafteeda u hibay karto wamra'atan mu'minatan in wahabat nafsahaa lilnabiyi in araada nabiyu an yansakixa khaalisatan laka khaalisatan laka marka nabigay gaar u aheed laakiin xugun aan nabiga u gaar ahayna halkaas ay a'immadu ka qaateen sida imaamulbukhaari uu baabka ugu sameeyey ila fiqiga bukhaari baabkaa laga qaata oo wuxuu ihi bukhaari baabu jawaasi cardi اlmar'ati nafsaha cala rajuli saalix wuxuu xadiidkan markuu rabay inuu wariyo wuxuu idhi xadiidkan wuxuu baab yahay in gabadha ay bannaan tahay nafteeda inay u bandhigto ninka wanaagsan oo nin saalixa ay tidhaahdo waxaan rabaa inaad i guursato marka taas waxay yidhahdeen ibnulmunayir iyo waxay yidhaahdeen fiqiga bukhaariya tusayda cajaa'ibtiisa arrintu dhinaca ay khaaska ka tahay maana dhinaca kaleeto xukunkii ka qaad oon inay nafteeda u hibaydo meher la'aan nabigay u khaas laakiin bandhigga gabadhu inay nin saalixa tidhaahdo inaad guursataan rabaa nabiga khaas kuma ahan bal waa sifo wanaagsan oo bannaan ceeb iyo xishood darrana ma ahane waa wanaag marka sidaas ayaa laga qaada fanadara nabigu waa firiyey ilayhaa islaamtii fanadara waa firiyey ilayhaa islaamtii rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam waa fiiriyey fasacada nadara fiiradiiu kor u korsiiyo koruu u fiiriyey wa sawabahu hoosna waa u soo fiiriyey koruu indhaha ugu qaaday hoosna waa u qaaday kor iyo hoos waa ka fiiriyey marka xoogaa joogga xataa in la fiirinaa muuqan xadiis markuu sariix uu ku yahay ninkii raba gabar inuu guursado inuu iska fiiriyo nabi maxamed haba fiiriyey sala allahu calayh wasalam waa inuu fiiriyo culimmada gobol ay yidhahdeen xadiidkan waxaa laga qaadana inaysan wejigeedu daboolnayn aan laga qaadanaa waa kan kor u fiiriya yihahdeen hadday de indha shareeranta xuu ka fiiraya culummada kaleeto ku diidda waxay yidhaahdeen hoosna waa ka fiiriye hoosna maysan dhar ka wadan haddaad tidhahdaan wejiga dhar kama wadan xadiidka fiiri waxa weeyaan fasacadda waa korsiyo kor ugu qaadayn annadara fiirada fiiha wasawaba hoosna waa ugu soo dhig hoosna waa ka fiiri marka wax xay ku kala duwany marka xadiidkan inaysan wejigeedu bannaanaan iyo inay dhar wadatay midna ma sheegaya xadiidkan ee nabigu kor iyo hoos inuu ka fiiriyo unbuu sheegaya intaas ayuu tusaya intaasuu tusa marka waa inuu iska fiiriyan uma tada'a wuu laalaabiyey rasuululahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam ra'sa madaxiisa madaxiisa waa ka soo jeestay falamaa ra'at ilmar'atu islaamtii markay aragtay annahu nabiga lam yaqdi fiiha inuusan u gudin shay-an waxba inuusan waxba u qaban oo dalabkii uusan ka aqbalin markay aragtay jalasa waa iska fadhiisatay agga iska fadhiisatay xagga ayay iska fadhiisatay fa qaama rajulu ninaa istaagay ninkaasoo min asxaabi nabiga asxaabtiisa ka mid a fa qaala wuxu uhi yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahayow in lam yakun hadduusan kuugu sugnaan laka adiga bihaa gabadha xaajatun wax dan ah fasawijniihaa aniga ii guuri aniga ii guuri haddadaan aduu dan ka ahayn halkaasna waxaa laga qaatay nin gabar hadduu doono oo uu ka jeesto inaad dooni karto hayla wuu arkay nabigu waa fiiriyey waa uu ka jeestay soo maaha ninkaanaa soo danay wuxuu haddaan adigu dan kalahay marka aniga ii guuri waxaa kaleeto halkaas laga qaatay sida bukhaari baab uga dhigay alimaamu weliyu man laa weliya lahu fasuldaanu weliyun man laa weliya lahu nabigu imaamka muslimiintuu ahaa gabadhaana weli ma lahayn marka nabiga nabigiyuu leey ii guuri waan arki doonaa nabigaa nikaaxiye qolooyinka waxaa wy in dumarka la xado waxa weyn u dooda oo yidhahdaan dumarka ha la xado waxay yidhahdaan xadiidkaanaa noo daliilo waa kaasaa dumarka in la xadi karo ma dumar xadida meeshaan taalla nabi maxamed waa imaamkii muslimiinta wilaaye caamuhu leeyahy gabar kasta oo aan weli lahayn isagaa weliya bukhaarina saasu baab uga dhigay baabun asuldaanu weliyun man laa weliya lahu waa sidaa sida ay u fahmeen culammada muslimiinta laakiin gabara la xadayaa ka fahmay bukhaariyaa ka fahmay inuu nabigu imaam u ahaa gabadhe oo uu nikaaxinayey oo uu sidaas ahayd sida sharciga ah nabigaana yidhi fasuldaanu weliyun man laa weliya lahu nabigaa yidhi sal allahu alay slm xadiidkaana waa u baabaystay bukhari wuxuu leeyahy xadiidkan wuxuu tusaa gabadhaan weli ma lahayn nabigaa imaamahayo weli u noqday aniga ii guuri yiri haddaadan danka lahayn qaalana wuxuu ihi fahal cindaka min shay wax ma haydhaa mihir waay taas waxay tusaydaa nikaaxa waa lagama maarmaan mihir lagama maarmaan wey mihir waxa weeyaan laakiin macnaheeda ma ahan marka nikaaxa la sheegayo waa in la magacaabaa mihirka waa laazim maaha gabadha waa la nikaaxi karaa iyadoon mihir la magacaabin qur-aankaa sariix u caddeeyey taas لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة إلى وحده سبحانه وحدا بيكركينا ما هانن هداد دمر كي فرطان إذن كون أقلمون مهرن أن أشيغن مركر لنكحي marka waxay tusaydaa inay sharcigu qaba gabar la guursaday oon meher loo sheegin oo dhici karta hadhow in la furo haddana soo ma jeedo marka ilaahay wuxuu leeyahay laa junaaxa calaykum in dallaqtum الnisaa maa lam tamasuuhunna haddaad maan taaban ow tafriduu lahuna fariida meherna adoon u magacaabin marka gabadhii ayadoon meher loo magacaabin waana ijmaac in nikaaxaas ansaxay ayadoon meher la sheegin laakiin waxaa fiican in la sheego sababtoo ah haddaan meher la sheegin gabadha meherkeeda muxuu noqonaa hadduu u galmoodo ayadoon meher la sheegin mahrum mila waajiba gabdhaha iyadoo kala qaraabadeeda ah walaalaheed eedooyinkeed gabdhaha magaaladay ku joogto joogta la quruxda eg la sharafta eg gabdhahaas inta lagu nikaaxiyo kale laga rabo haddii kaleeto inta aan la gurigeyn gabadha aysan is arag uu qadaroy ku waafaqdana waa okay haddii kaloo qaadi magacaabana waa okay saddexda dariiqu mid ku sugnaana saddexda ayuu mid ku sugnaana in qaadigii magacaabo in waxa weeyaan asagu magacaabo isku waafaqaan in waxa weeyaan uu u galmado mahrumithil iska waajibo laakiin sida fiican waa in la magacaabo maxay la nabi wuxuu xaadaydan kugula nikaxiya mihira maaha wax uu iska kaxir adoon waxba hayn ah oo afartan sano kadib tiraado waxaan ku mihirsaday 120 shirine xaan maanta siiya 120 maanta lama arkay waa dhulmi ah rag badan iska xajiya iyagoo mihirka iska bixin oo mihirka lagu leeyo day lagu leeyo kaasuu xajka iskaga sii socda wardayn kale iska bixiya markii intaadan xajin ah daynkan banu aadanka iska bixi nabigu xaadayda uu yidhi faqaala wuxuu yidhi laa waxba ma hayo wax aan hayo hantiya lama arko taasuna waxay tusaydaa shilin qofaan haysan gabar waa ku xidhanta oo nabigu markuu yidhi yaa macshara shabaab man istataaca minkum ilbaaa falyatazawaj waman fainahu aqadu lilbasar wa axsanu lilfarji waman lam yastadic facalayhi bisawm qofkaan awoodin ha sooma uu nabigu yidhi sida fiican waa saas waana sida qur-aanku yidhi walyastaxfifu aladiina laa yajiduuna nikaaxa ragga aan heli karin waxay ku guursadaan ha dhowrsadeen ha is-ilaariyeen marka sida fiicanoo qur-aanka sunnadu caddeeyeen waa saas laakiin sunnadu waxay kaloo caddayday waa bannaantahay inuu guursadaan oo waxa weeye lama dhahayo nikaaxu ansixmaa lama leh ninka nabiga markuu yidhi ii guuri wuxuu yidhi xaadhaydaa waxba ma hayo waxba ma hayo wallaahi allan ku dhaartay yaa rasuulalahi rasuulka allow faqaala nabigu wuxuu yidhi idhab tag ilaa ahlika ehelkaagii aad fandur soo fiiri hal tajidu shayan inaad waxheshayn kale orod bal qaraabadii aad mihir inaad heshayn kaleeto fadahaba ninkii waa tegey uma rajaca waa soo laabtay faqaala wuxu uhi laa ma soo helin wallaahi allan ku dhaarana yaa rasuulalahi rasuulka allow maa wajadtu shayan waxba sooma helin ta tegayuu hal shay soo waay faqaala rasuulu lahi rasuulka alla yidhi sal allahu calayh wasalam undur fiiri walow khaataman faraati ba allaha ka dhigo faraatigaasoo min xadiidin bir ah siduu ii dhigayo waxa weeyaan faraatiga taasna waxay yidhahdeen culamadu waxaa laga qaadanaa meherka waa wax un maal laga dhiga karo laakiin adab ugu yar oo laleeyahay intaas lagama yaray karo ma jiro wax kasta oo maal laga dhiga karo faraafki bira wax ka yar lama arko maal laga dhiga laakiin maal waa garaa waa la gadaa intaas meher waa noqon kartaa meel laleeyahay meel hebla lagama badi karana ma jirto boqol bilyan waa laga dhigi kara meher marka meherka xadna ma leh uu ku dhammaado meel laga bilaabana meesha laga bilaaba waa wax maal u noqon kara bis waa wax maal noqon kara wuxuu kaloo xadiidku tusaa faraati bira in la xidho karo waa masalo khilaafiye laakiin xadiisku wax ku cadda maxaa yeelay meheraa loo siina haddaysan xidho karin wuxuu tara wuxuu tara haddaysan xidho karin waa inay waa inay xidho karta faraati bir ka samaysan walaakiin haadaa kanu ninkii wuxuu yidhi walaakiin haadaa kanu izaari waa hoosguntigaydii macawistaydii weeye qaala sahl wuxuu yidhi maa lahu ridaa ninkaasu go' ma lahayn xad hal macawis bisu haysto hoosgunti keligiis xataa go' sare ma lahayn markaasuu yidhi aniga hanti waxaan ka hayaa macawistaas kana haya kan lugole nikaax hoosguntigaasa haystaa falahaa waxa u sugnaaday nisfu bar aan sii anuu hanti kale ma haye macawista aan duubsanahay barkeed igula nikaax meherka marka macno la iska sheegaayo maaha waa hanti la raba gabadha in la siiyo nabiga fiirsi u difaacay sal اlahu alيه wasalam faqaala rasuululahi rasuulka allaa yidhi sal اlahu alيه wasalama maa tasnacu maxay ku samayna biisaarika hoosguntigaaga in labistaw adugu haddaad xidhato lam yakun calayhaa gabadha korkeeda ahaamaa minhu hoosguntiga xaalu ka mida shayn waxba daad adugu xidhato nacfi ka soo geli maa daad iska siita wain labisat hadday iyadu xidhatana lam yakun calayka korkaaga ahamaa minhu hoosguntiga xaal ka mida shayn hadday iyadu inta qaadato gogorad ka dhigatana adaa meeshuu ku qadaa barla'aan noqona marka see loo siiya fajalasa ninkii fajalasa rajulu ninkii waa fadhiista mana ka quusan isagoon heli karin xataa faraati bira uu rabaa inuu guursado ma quusan waa iska fadhiista xataa idaa daala markuu dheeraaday majlisu fadhigiisii qaama waa istaag aad waqti dheer fadhiyey waxalana u waayey uu iska istaago iska teg fara'aahu waxaa arkay rasuululahi rasuulka alle sala allahu calay wasalam muwalliyan xawiya mid sii jeestay fa amara bihi waa nabigu amray iigu yeer weyn fa duciya bihi waa loo yeer falamaa jaa markuu yimid qaala wuxuu yidhi maada macaka min alqur'aani maxaad haydaa qur'aan qur-aanka xaad ka taha maada macaka la jirkaaga maxaa ahday min alqur'aani xagga qur-aanka qaala wuxuu ihi macay la jirkay waxaa la suuratu kada wa suuratu kada caddada waa tihi suurat iblaan aqaan wa suurat iblaan aqaan baqaraan aqaan ala cimraan aqaan eber ma ninka nin quraan yaqaan waa nin qaaliyo fa qaala wuxuu ihi taqra'uhunna can dahri qalbiga ma korka ka taha si warqaday kugu qorayin ood ka akhridaa iyo lafa geeliya mise korka lafa geeliya lagu qori jiri waagaas aa korka ma ka taqa fiiri korka in qofka quraan ka yaqaan waa macno gaar taqra'uha can dahri qalbiga korka ma ka akhri kartaa qaala wuxuu ihi nacam haa korkan ka aqaan qaala nabigu idhab tag faqad mallaktuhaa waa kugu siiyey bimaa macaka la jirkaaga waxa ahdo min alqur'aani qur'aanka ah muttafaqun calayh waxaad taqaanoo qur-aankaan kugu siiyey orod qaado walafdu limuslimin usugnaada xadiidkan ahlucilmiga gabola waxay ka qaateen faqad mallaktuhaa bimaa macaka min alqur'aani lafdigaas waxaan kugula milkiyey qur-aankaas waxa aad ka taqaan waxay yidhaahdeen wuxuu tusaa gabadha marka la nikaaxinayo shardi inaysan ahayn in la yidhahdo zawajtu ama la yidhahdo ankaxtu in la yidhahdo ee waxay yidhahdeen alfaadda kalena waa ku xirmeen waana madhabka abi xaniifa iyo imaam maalik weeye sidaas weye wa fii riwaayatin lilbukhaari waxaa ku sugnaaday amkannaakahaa waxaan kugu makaninnay bimaa macaka min alqur'aani waxa agtaada ahaadee qur'aan qur-aanka aad taqaanaan kugu siiyey weli abi daud waxaa u sugna marka lafdiganna amkannaakaha uu leeyay lafdiga odhanna mallaktukaha weli abi daud waxaa u sugnaa wa fii riwaayatin lahu waxaa dheer riwaayaad muslim u sugnaatay indaliq tagdhe faqad zawajtuhaa waan kuu guuri shaafici iyo axmed bin xambal waxay leeyiin zawajtu iyo ankaxtu waxaan ahayn ku nikaxsanayna gabadha waxayna yidhahdeen xadiidka alfaad badanaa ku jirta waxaa ku jirta mallaktukaha waxaa ku jirta zawajtukaha waxaa ku jirta amkannaakaha ayaa ku jirta marka waxay yidhahdeen hal lafdiyaana nabigu yidhi hal lafdi ilaa hal maray aheede hal lafdiyaa nabigu yidhi alfaadda kaleeto waa riwaaya bilmacna riwaaya bilmacnaa wey lafdigiina waxay yidhahdeen waa mid lafdigaan muslim oo ah zawajtukaha maxaa tusa waxay yidhahdeen qur-aanka horta zawaaj iyo nikax waxaanay kuma soo aroorin waa koo ta labaad ninka wax nikaaxina iyo ka lagu nikaaxina lafdigu wax iswaafaqa badanaaba haddana ninku markuu dalbanayay muxuu yidhi fazawijniiha ii zawjeed markaasaa nabigu yidhi zawajtukaha marka lafdigii nabigu zawajtu u ahaa yidhi alfaaddan kalena waa riwaaya bilmacna marka qowlkoodaa raajixa isagaana axwad isaga axwad maxayla badana waa inay iswaafaqaan lafdiga weliga iyo qofka gabadha lagu nikaaxinayo facallimhaa bar uu nabigu yidhi min alqur'aani qur-aankaaga wax ka mida marka meherka lagula nikaaxiyey waa qur-aanka wax ka mid a halkaasna waxay ka qaateen fuqahada waxa weeyaan inay bannaan tahay meher in laga dhigo tacliimu اlqur'aan waana qowlka shaaficiyada iyo riwaayad imaam axmed waxa weeyaan inay bannaan tahay in meher laga dhigo tacliimu اlqur'aan qur'aan in la baro gabadha nacfi wey waa shay nacfi ah in meher laga dhigi karo waana badan tahay xadiisa tusayda shay nacfi وفي رواية للبخاري waxa ku sugna amkanaka waan kugu makan siinay bima macaka la jirkaaga waxa ah min alquran quran wali abi daawud waxa sugnaaday can abi hurayra radiyallahu anhu qaal ma tahfadu maxad xifdisanta korka maxad ka taqaan qaala wuxuu yidhi suurata albaqara wallatii iyo suurada taliyaha ku xigta qaala nabi wuxuu yidhi qum istaag facallimhaa bar cishrin aaya labaatan aayood marka tanna waa meherka in la cayino meherka fiiri marka gabar la nikaaxinaa meherka waa in la cayino soomaali in badan gabdhaha iyadoo la nikaaxiyey meerku ma cayinno labaatan iyo laba aryahan kuula nikaaxiyey oo reer baadiya nikaaxa ugu badan labaatan laba arya ma labaatan iyo janaxa ilaa arigu isku qiimo maaha neef boqol doolaru jooga midna wuxuu joogaa labaatan doolar waa kee labaatanka neefaad kula nikaaxiy labiyo labaatan marka nikaax jira maaha waxa wey meher jira maana rab cafan nikaaxa waa sheegnay weli inuu iska iska guntan maayo meher iyadoo la sheegin oo caqdigu waa xirma nikaaxu waa dhaca sharcan laakiin meherkaas lama sheegin gabadhaas hadhow kuma laha labiyo labaatan waxay ku leedahay mahrumithil mahrumithilna meeshiiba ma jiro mahrumithil saxaba ilaa haddii kulli maherka wada fasaaday xallagu mail laga dhigaaba wax lagu qiyaasanaaba ilaa waxa raba gabdhaha walaalaheeda meherkii ay u waajibay oo kale in la siiye waxaa la mida kitaab qur-aanan kugula nikaaxi kitaab qur-aan mid wuxuu joogaa shan iyo tobanku midna boqol iyo konton kunuu jooga labada kitaab islama eg yaroo jeebka galaa jira han toban kun jooga soo moog midna boqol kunuu jooga weyn yahay warqado adaguu leeyahay dahabiyo waa qaali waa keen lama sheegin marka idan marka lama magacaabin hadhow waxay kugu leedahay mahrumithil gabadhaas waxaa la mid ah waxaan kugula nikaaxiya labaatan garam oo dahaba meherkaas lama sheegin xaa dhacay dahabka mid waxa weya waa jajab wax yar uma jooga mid waa waa siddeed iyo toban mid waa koob iyo labaatan midna waa afar iyo labaatan waa kay kaad kula nikaaxiya ilaa kan siddeed iyo tobankaa maaraa ku jirta koob iyo labaatankana maara yar aa ku jirta afar iyo labaatankana waa dahab khaalisa mana badnaba wax gataaba waa qaalikaas dahabka badanaaba soomaalidu galataa waa midka koob iyo labaatanka ah oo waxa weeyaan oo xoogaa maarta yartaa ku jirta iyo midka siddeed iyo tobanka ahoo maartu ka buuxo waa kee marka waxaasoo dhan waa in laga fekera marka gabdhaha la nikaaxinay oo meherka la caddeeya dhinac walba waa in laga caddeeya oo majhuul wax ah uusan noqon sidaas ayaa la rabaa والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد